ee runtii codsi yimaada oon soo marin guddiga wasiirku warqaduu saxiixaxata haddii guddigu uu celiyo guddigu wuxuu xaq u lahaa inuu celiyo waxaa lagu guulaystay in bulshada daafeeda kala duwan gaar ahaan barakacayaasha iyo dad lamida marka dabcan waxaa la yidhi haddaan rabta in lagu ammaano dhigo soomaalidu tiri ama shaqo ha qabaninna waa u dhigantaa haddaad shaqo qabato culays waa ka imaanay iyo ceeb intaba laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego sidii ugu cadcadeed oo aan u qaban karnin in raashinkaas loo qaybiyo marar badan waa laga yaaba inaad ku aragtaan kuwa saaxiibadeena oo laga yaabo in warqad loo saxiixi diiday raashineed inay intay websaydyada tagaan ay yidhaahdaan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha oo raashinkii rartay marka taasna maalinta qiyaamaha qof walbana weydiin doonaa wixii u rartay